xildhibaanada golaha wakiilada dowlad goboleedka jubbaland ayaa ansixiyey xeerka ciidanka booliska jubbaland kaas oo ay soo gudbisay wasaaradda amniga gudaha dowlad goboleedka jubbaland xeerka ciidanka booliska jubbaland ayaa waxa uu yahay xeer muhiimad weyn ugu fadhiya ciidanka booliska jubbaland iyo bulshada ku nool deegaanada dowlad goboleedka jubbaland xeerka waxa uu qiixayaa kala hagidda ciidanka booliska jubbaland iyo weliba bulshada ay u shaqeeyaan haddaba wasiir ku-xigeenka wasaaradda amniga gudaha jubbaland aadan axmed xaaji ayaa ka warbixiyey muhiimadda uu leeyahay xeerka ciidanka booliska jubbaland iyo qodobada uu ka kooban yahay buugga xeerka booliska jubbaland wuxuu ka kooban yahay sagaal cutub iyo toddobaatan iyo lix qodob cutubka koowaad qodobkiisa koowaad ilaa qodobka sagaalaad intaas ayuu cutubkaa kooban yuu ka kooban yahay cutubka koowaad wuxuu ka kooban yahay sagaal qodob oo kale ah qodobka koowaad ilaa qodobka sagaalaad qodobka koowaad magaca xeerka ku qoran qodobka labaad fasiraadda iyo soo gudbinta qodobka saddexaad ujeeddada xeerka qodobka afraad adeegsiga xeerka qodobka shanaad shaqada qaanuunka shakhsiyaad qaanuuneedka qodobka lixaad xuduudaha howlfulineed ee ciidanka booliiska dowladda jubbaland qodobka toddobaad xaaladda booliiska jubbaland qodobka sideedaad astaanta booliiska jubbaland qodobka sagaalaad dhaarta xubnaha ciidanka booliiska jubbaland cutubka labaad qodobkiisa tobnaad ilaa lixiyo tobnaad cutubka labaad wuxuu ka kooban yahay toddoba qodob cutubka saddexaad qodobadiisa toddobiyo tobnaad ilaa labaiyo labaatanaad cutubka saddexaad wuxuu ka kooban yahay lix qodob oo kale ah qodobka toddobiyo tobnaad ilaa labaiyo labaatanaad cutubka afraad wuxuu ka hadlayaa qodobka labaatan iyo saddexaad ilaa iyo soddonaad cutubka afraad wuxuu ka kooban yahay sideed qodob cutubka shanaad qodobadiisa soddon iyo koowaad ilaa afartan iyo labaad cutubka shanaad waxa uu ka kooban yahay labiyo toban qodob oo kale ah qodobka soddon iyo koowaad ilaa iyo afartan iyo labaad cutubka lixaad qodobkiisa afartan iyo saddexaad ilaa lixdanaad cutubka lixaad waxa uu ka kooban yahay siddeed iyo toban qodob cutubka sideedaad wuxuu ka kooban yahay toban qodob oo kale ah qodobka lixdan iyo afraad ilaa toddobaatan iyo saddexaad cutubka sagaalaad ee ugu dambeeya wuxuu ka kooban yahay saddex qodob oo kale ah qodobada toddobaatan iyo afraad ilaa toddobaatan iyo lixaad